tobabarkan waxaa si gaara uga faa'iidaystay dadka ku shaqaysta inay gowracaan xoolaha ee ka howlgala dabaxadda xoolaha lagu qalo magaalada jabuuti iyadoo tallaabadan ay kow ka tahay daryeelka caafimaadka xoolaha iyo koruqaadidda tayada hilibka xoolaha lagu cuno dalka jabuuti si loo sii xoojiyo kalsoonida ay ku qabaan dadweynuhu mawlid xuseen oo ah agaasimaha xarunta dabaxadda lagu qalo xoolaha ee magaalada jabuuti ayaa xusay ujeeddada howlahan
iyo ninka iibinayaba waa isku xidhayi marka waxaa la doonaya adduunka dhan adduunku wuxuu u baahan yahay mar walba in lala jaan qaado jaan qaadistaas shayga uhoreeya waxa weyaan waa caafimaadka qof walba wuxuu ka dhaqaaqaya waa caafimaadka caafimaadkuna wuxuu ku jiraa waa neefka hilibka neefka ayuu ku jiraa nadaafadda kaga soo bilow ilaa maa iibitaankiis waa inaan la daryeelo neefka xaquuq buu leeyahay neefka dhan in lagu sheegayo sibaa loo qalaa sida sibaa loo daryeelaa xaquuqdiisa haddaan ka boodno annagu muslimiin baan nahay xaquuqda neefka haddaan ilaalin weyno iqaab baan yeelanaynaa neefku wuxuu u baahan yahay in la ixtiraamo maalinta lasoo iibiyo ilamaa maalinta hilibkiisa la gadaa la iibinaayo waa inaan ixtiraamkiisa aan aan aan ilaalinaa marka waxaan leenahay horta aad baan igu mahadnaqay inta kasoo wada qayb gashay mahad gaar ah ayaan horta ni ni nigu soo dhaweynayaa wixii maanta ka dambeena waxaan u maleeyaa in hawshan aad ka barateen doctorka aad ka barateen inaan dhaqan gelin doono sanad kadib waxaan rabnaa inta noole nafta nafta haysa insha allah in aan wax ka bedelo doctor ibraahim oo u xil saarnaa howlaha tobabarka ayaa tilmaamay ahmiyadda tobabarkan saddex isho waa ninkii alkan ku hasaaweynay waxaana baranaynay sida nacam hilib fiican maskaradda loo geyn lahaa ooa wax badan baad barateen waxaad baragteen isyaan alimanteerka ha noqoto isyan korboleelka ha noqoto maxaan ku dhahaa hilib hilib fiican sida loo soo saari lahaa abaatwarka see loo moodujin lahaa ina biyo la gelin lahaa falxalka cudurada idin ku dhacaya xoolo o dhan baad soo walaaragteen wixii o dhan baad soo ragteen markaa maanta waxaa laga doonaya waxaa muhiimkii inay meesha isbedel timaado oo tallaabo yar kolba tallaabo yar soo qaadin idinkoo soo iibsada taabiliyeegii idinkoo falxalka samaysta idinkoo midida samaysta idinkoo sameeya maxaan ku dhaha son proper son wixii aan idin wala sheegnay sidasaa cisho dhexdeeda inaad xabadba inaad midba ilowdin ma doonayno moogta markaa inaad ku dhaqmatid baan doonaynaa oo dadka kale kuwii kale inaad kuwa kalena ka dhaadhicisid baan doonaynaa marka waxaa la doonayaa inaad hilib fiican iyo maxaa hilib fiican maskarada la geeyo ay dadka isyaan alimanteerka bartaan isyaan korbore la yimaadaan ay meeshii nadiif noqoto rabadan muuse jaamac v o a jibuuti